degmada dooraale ee duleedka magaalada jabuuti ayaa noqotay beryahan dambe goobta lafdhabarka u ah dhaqaalaha kubcaya ee dalka jabuuti iyadoo ay ku uruursan yihiin goobtaasi imkaaniyaadka dikadaha ugu casrisan jabuuti iyadoo maalinba maalinta ka dambaysa howlaha dikaduhu ay ku sii ballaadhanayaan degmadaasi haddaba waxaa wakhtiyadan dambe soo kordhay muran soo kala dhex galay dowladda jabuuti gaar ahaan maamulka dikadaha iyo dadka degan degmadaasi dooraale iyadoo maamulka dowladda ee marsooyinku ku anda inay daruuri tahay in dadku ay ka guuraan goobtaasi maadaama ay noqotay meel xarun u ah ilaha dhaqaalee jabuuti taasoo ay aad uga cabteen dadka yaalla degmadaasi dooraale sidaasna ay kula soo xidhiidheen v o e waxaa weye magacay waa ibraahim barkhad waa beri oo loo yaqaano khayre bishan aan ku jirno iminka oktoobar shanteedii ayaa qolada frisonku ay u yeedhay utirse borseerku ay u yeedheen guddidii odayaasha ahaa waxayna ka wargeliyeen dadkaasi ah boqor iyo sagaashankaa aqal in ay guurayaan oo ay siinayaan iyaku aqala ay soo doodoonanayaan magaalada ay galayaan kirana iyaku ay ka bixinayaan godkaa guddidii iyaku waxay u celiyeen waar waxaas xal maaha walaalkayow dadkan ciyaal baa iskool u dhigtaa itaalkuygu uu yar yahay magaaladana maanta lagama soo heli karo afar iyo sagaashan aqal magaalada si loogu helana way adag tahay kolkaa waxa ay yidhaahdeen walaalahayow aqaladan dusha sare ee fonda labitaagu ay dhisteen badaradaha aba iyagoona ku dhegayn dadku halala sii geliyo intaa iskoolkooguna halkaa uu uga dhow yahay ciyaalkuygu way ka iman karayaan waxay yidhaahdeen raggii waar anagu waxaa shaqa kuma lihiin raggiina waxay yidhahdeen waar dawladdu miyayna isku mid ahayn tarnararaysa iyo tan aqallada leh miyayna mid qudhaata ahayn laakiin dadka dooraale in si kale loo qaata maaha dad horoo marka ka soo horjeeda maaha laakiin waxaan arkaynaa dembi uu qof kali galay in ummaddan lagu qisaaso waa xaaraan weeyin in xoog loo sheegtana waa xaaraan weeyin waxaan leenahay halkaas ha laysla eego halka annakaa jecel wanaaggana annakaa jecel laakiin khayre haddii aan layni siiyo wixii lacagay aad u baahan tihiin oo laydinku yidhaahdo meeshaa kale dega miyaanay macquul iska ahayn annaku diyaar baaba nahay annakaa soo jeeday annakaaba fikirray inta iyo ku fikirin taasina waxay ka turjumaysaa jacaylada aan jecel lahay in ay shaqadaasi socoto waayo iyaku hadday wanaag la wado ay doonayaan autoriter bortiyeerku siddeed iyo toban bilood baa ka sokaysta ayaantii qiyaasta la sameeyey aqalla waa lagu dhammayn karayey xaawar roobla waa beri waa halkii ayey iyo awow aan ku dhalanay weeyaan imankana ka guuraleeyo dad kala iibsanaya inagu ka baxaa laleey islaabaxa waa maxay cadaalad baa taas xeer ma jiro adiga aqalkaagii miyaa la burburiyey waa la burburiyey haa kii hooyaday waa la burburiyey kaygii waa la burburiyey labadaba waa la burburiyey sida dhagaxaa bay u aasan yihiin marka wax bal iminka daxaalkaaga wacankee daxaalkayagu iska baddaa weeyaan wallaahi iminka halkeed wax ku karstaan ma banaankaad fadhidaan banaankaan fadhina haa banaankaan fadhina wax ku karsanaa ceedceeddaan fadhina ani cusmaan casnuwo roobla layidhaah qayaastay igu dhacday anigu maaragtay batroolkaana naga soo raray xagga baanana keenay horumarka dalka waan jecel lahay waxaase ka dambeeyey waad guuraysiinoo meel lama degaysiin kolkaa waxaan garanay haadgeed waaye inaan noqonnay dhanna inaan u ciirsanno iyo wax noo taliyo iyo wax noo maleeyo midna waan weyne halkan dooraale markaad eegto soo dhaqaale wanaagsan kuma qabtaan oo macaamil lama lihdin oo dad badan oo reer dooraale kama shaqeeyaan boorarkan iyo dikadahan inla jaarka boorarka ita dhismaha waan dhisnaa maaragtay kolkuu maaragtay dawladdu soo gashay raabtu uu noqdana waxba kuma lihin annagoo sidaanaan iskaga aaminsannahay iyo ayaantii dhoweydna halkan wax nagu heleen kolkaa waxaan leenahay waar dawladdu hadday jirto annaga hoos hana noo eego guddoomiyaha degmada dooraale siciid muuse rooble ayaa isna iiga warramay marka hore waxay ku kala duwan yihiin raritaankii hore iyo kan maanta horeyna maanta nooguma horeyso boorkiida u horreyen laga bilaabo dooraale kii hore saaskaa jiray saasoo kaleta aqal loogu dhaceen aan la tiri koobay markii dambana xoolo lacag iyo waxbaa la siiyey waa la dimanajiyey meel kalea la dejiyey sidii oo kaleta imika laakiin waxaa soo yar xoog saaray oo dhibaatada ku yar ahoo degmada waxa weye iyakoo waxba ogeyn baa loo imanayaa macalishiniin macalafiirid baa garaysta taas baa dhibaatooyinka keentay aqaladii ma in baa la jejebiyey imika markii hore boorka shiinaha daambiga xundheeladii oo kale waa la jejebiyey markii la jejebiyey muddo dabadeed baa lacagii wax loo andibitiyo la siiyey laakiin imika waxa weyn waa reerihii la gelay markaas halkaa hundheelii waxay haayeen aqalo yaroo iska gojaysta laakiin imika wuxuu ku hagaagin waa lixdan aqal oo siteedii dambe jadiidka ah sideegii dambe jadiidka lixdankii aqal ay ku hagaagay baa ka barakaca layidhi mashruuca ku hagaag way dadku diyaar bay u yihiin inay halkeena dejiya dadka laga kiciyo meesha meelba lama dejino waxaana lagayahay aqala kiraysta aqala kiraystana weli dee waxa dawladda dhexdan aqal dee aqal looma kira Yaa la siiyey dadka markaa wax lacag oo ee, cil- cilaan aqaladoodii bay waayeen ay ku kiraystaan meelo kale may weli waxba lama siin dadkii ma banaanka fadhiyaan halkee degan yihiin iminka iminkaan siteegii baan isku joognaa bes laakiin sida welwel baa lagu joogaa guryahoogii bay iska degan yihiin guryahooga iska jiraan wixii siteeg way ku jiraan guryahooga laakiin waxaa jira wixii walwalkii baa jira walwalkiina u jira wixii sitee ka baxsan baa jirta aqaladii oo iyagana ayna dhowis la jijibiyey taas horeba deena wixii inta la jijibinay xoog loo isticmaalo hore xoog loo siiya iskaga baxaanba baa ka qurux badan saa baa noogu fiican Kuwii guryaha laga jijibiyay aqaladu halkee fadhiyaan iyagu banaanka bacadka iska fadhiya kuwaas kuwa imika laa waxay iska fadhiyaan bacadka iska fadhiyaan aqaladaasi sida xaafadahan soke dariiqa rumbaa garab marayo ayana galabtii dhaweyd waa laga jijabiyey oo de hore baa loogu baahtay waa run laakiin sin hore loo dhameeyey ka jec- bay ka jeclaan inta dadku waxan ba lagu kala baxo oo dare dariiqiisana tareenku isku maro dowladdana dadkuna shacibkuna raalli ka yihiin war halkan iska dega waa iska ogol lahay xagga maamulka dekedaha Djibouti gaar ahaan qaybta xoghaynta oo aan la xiriirnay waxay ii sheegeen inay ka gaabsanayaan arrintaasi Ramadaan Muuse VOA Djibouti